Mas'uuliyiinta ka tirsan Guddiga Ku-meel-gaarka ah ee Doorashooyinka Dowlad Goboleedka Puntland ayaa tababar ku saabsan habka kaarqaybinta magaalada Gaalkacyo uga furay shaqaalaha qaybinaya kaararka codbixinta gobolka Mudug. Daahfurka tababarkan ayaa waxaa ka qaybgalay xubno ka mid ah Guddiga Ku-meel-gaarka ee Doorashooyinka Puntland, shaqaalaha bixinaya kaararka iyo mas'uuliyiin kale. Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Gobolka Mudug ee Puntland, Caasho Axmed Xuseen ayaa ka warrameysa muhiimadda tababarkan.
Waxaan anagu nahay guddiga howlwadeennada TIPIC waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dad dhalinyaro ah muwaadiniin ah wiilal iyo gabdho ah runtii inaad tihiin waxaan aad iyo aad idinkula dardaarmayaa waxay tahay casharaha inoo dambeeya laydinku tababari doono waxaa jooga howlwadeennadii tababarkan bixin lahaa ee tibi ka socday waxaa idiin dambeeya kontraktiyadiibaa idiin dambeeya waxaa idiin dambeeya inaa isbarataan guddoomiyeyaasha degmooyinka aad ka shaqayn lahaydeenoo toddobada degmaba waxaa weeye oo laga shaqaynayo waa isbaran doontaan idinka dhexdiinna waxaa weeye dad aan is aqoonoo wada shaqaynaya aad noqon doontaan howl culus baa inoo taalla mas-uuliyaddeeda leh waxaan idinkula dardaarmayaa ka guddoomiye gobol ahaan in qof kasta mas-uuliyadda ilaahay uga cabsado maalinta qiyaamihii ilaahay inuu uga cabsado waxaa weeye risiqaan aad qaadanaysid waa inaa waxaa weeye mid xalaal kuu noqon kara aa ugu shaqaysatid waxaan kaloo idinkala dardaarmayaa kaararka laydiin dhiibay waa ammaano waa ammaano laydiin dhiibay qof kastooo muwaadina kaarkiisa sida uu ku qaadan karo oo ku heli karo shuruudaha laydinku tababarayo idinkoo raacaya baan waxaan idinka codsanayaa inaad ku dabaqdaan hooyadaa hadday kuu timaado ayadoon warqadii wadan ilaa ay warqadii diiwaangelinta kuu keento hooyo macaan wax ka qaalisan baa jira waxaad leedahay hooye waxaa weeye shuruudaha inaad buuxisaa la rabaa waxaan kaloo idiin sheegayaa walaalayaal waa mas-uuliyad waxaa idin saaran dhallinyaraad tihiin isbeddelkan socdaa idinka ayuu muhiim idiin yahay jiilalka idinka dambeeya idinkaa qayb ka ah soo waxaad garateen maaha idinkaa la rabaa inaad dhiirigelisaan idinkaa la rabaa inaa waxaa weeye aad biri dadka ku soo baxayo hogaamiyaasha aad noqotaan